bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaari ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isin dhugun sidaasan hamiin kasta saacadan oo kale markili kureeba hamiinnimada jamaada ee sabtaga hooydaasa hamiinnimo talaadu iyo arbaa hooydayta taariikhdan iyo kaeedanta tobanka bila saddexaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaal nagad waliba ku mid ah madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo sheegay in maamulka koonfur galbeed soomaaliya guuri doono magaalada baraawe caasimada maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya barnaamijkii ka dheegi doontaan madaxweynaha oo khudbad dhinacyo badan taabadaasi ku jeediyey munaasabad kudhiidi magaalada baraawe taas haata weliba barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagda faarax cabdiraxmaan cabdi faarax kanaal oo ku mid a gaadiidleyda magaalada baydhabo ka shaqaysadayeen oo ku warami isbebeddelka xaalada nololeed ee bulshada koonfur galbeed soomaaliya barnaamijkii ka dheegi doontaan waraysi unaluweeldhini saasaata weliba barnaamijkaasiinka gudbii doone xaalad biyiraan oo daran iyo laka sheegaaya haana ku mid ee xeryaalka bogtaale ee magaalada baydhabo warbixin arrimahaas ka saabsan iyo barnaamijkan hasiinku gudbii doona hoo ilaahay karaalnagad saasaata weliba barnaamijka ka dheegi doontan ah dowladda soomaaliya oo ku hadalay sidiyanka diyaar garoobeen ka hortagooga cudurka fayruska ee koronafirus adduun weynaha saamay barnaamijkii hasiinku gudbii doona qodobadaas iyo walaagahani zaa'id iyo dheegi doontaan anuu maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleeliya barnaamijkaas insaar intanisiin kula dareersiyahay dhinac sanaadan waliba gacanweynku jeysadahaye cabdinaasir axmed mayow mar kale mar lamaad akhyaari ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hamiin faylan kolka kaleeta khiyaarey barnaamijkan ha ku dhowaada hoohaseen qobod qodobkan ka horeeyay barnaamijkan madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo wafduus hogaamiyo ogolihiisa wasiirada badan iyo waliba ku sugan yihiin magaalada caasimada maamulka koonfur galbeed ee baraawo walina meylas geega deyrey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo ona shii degan mashaariic horumarineed oo la fadahay in laku fuliyey degmada baraawe caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya walin mashaariicdaasiitii ku mid ahay xarigjar laku suubiye eelaboorka magaalada baraawe ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kaleeta dhagax dhig laku suubiyey dhismaha dugsiga sare ee badda ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya haddaba madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed munaasabad laku dhiiday magaalada baraawe iyo weliba isku jeediyey khudbad dhinacyo badan taabadaas ku hadalay dhinaca siyaasadda iyo hiigsiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya walin khudbadiisa ku mid haytay in dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maamulkaas usunguuri doono xarunta madaxtooyada magaalada city baraaba oona sheegay in mardhow meeliya ku howlgali doonaan golaha wasiirada iyo baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo dhowaan lakuwada in laha dhisa
runtii maanta waa maalin weyn waxay noo tahay farxad waxay noo tahay maalin maalmaha kale nooga duwan oo aan u joogno goobjoog u nahay intaanoo mas-uuliyiin ah oo mahadsan oo sharaf lena ay ka soo qayb galeen furitaankii eerboorka degmada baraawe baraawe oo ah caasimadda rasmiga ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed sidaa la socotaan mudanayaal iyo marweyne mudane ra-iisul wasaare baraawe cadowga waxaa laga bixiyey laba kun iyo afar iyo tobankii muddo lix sanay xor tahay laakiin waxay qabtay dhibaato fara badan oo ah isu socodka iyo isdhexmarka bulshada iyo dhaqdhaqaaqii ay xaqa u lahaayeen dadka reer baraawo lixdaas sana intaba maysan helin waxay ku jireen daruufo adag oo dhibaato badan maanta marka waxaa ilaahay suurtageliyey oo guud iyo sharafka noo ahaa dadoo dhan in eeraboorkii aad timid adiga aad dhagax dhigtay isagoo meeshaan ay ciid miiran tahay maanta inaad ka soo degtay haddana mar labaad aa maanta noo furayso annaga oo dhan iyo dadka soomaaliyeed iyo dadka reer koonfur galbeed sharaf iyo karaamay noo tahay meel walba ay joogaanna aad baan ugu faraxsannahay furitaankii iyo dhagaxdhigiina waa kaaga mahadcelinaynaa iyo dadaalka tirada badan oo ummadda soomaaliyeed aa u haysid intaba eeraboorka wuxuu u yahay lafdhabar howlaha iyo dhaqaalaha iyo horumarka dowlad goboleedka koonfur galbeed wuxuuna soo celin doonaa wuuna abuuri doonaa shaqo abuur kaabayaalka dhaqaalahana wuxuu ka qaybgeli doonaa qayb fiican ka gaari doonaa eeraboorka sidoo kale wuxuu abuuri doonaa fursado shaqo wuxuu abuuri doonaa nolol ay u baahnaayeen dadka reer koonfur galbeed iyo shacabka baraha weyntaba mudane ra-iisul wasaare saad la socotid baraha waxay leedahay saddex jid oo laga soo galo mid waa eeraboorka mid waa jidka laamiga midna waa badda intaba waa laga imaadaa maanta intii ka horraysay saddexdaba waa xidhnaayeen ma samaysnayn deked ma samaysnayn eeraboor jidkana cadowga u deganaa wax isu socod haba yaraatay oo reer baraawo iyo dadka soomaaliyeed ay lahaayeen iyo deegaanada kale ma jirin hadda waxaa ilaahay suurtageliyey oo maanta aan u fadhinnaa inay dhacdo dadka reer baraawo inay tegi karaan meeshay rabaan inay isbitaal aadi karaan in dadkii maalgashiga ay imaan karaan in isu socodkii iyo maxay ahaydee faa'iidooyinkeedii kulligu bilaaban doono sidaasoo kale sida uu wasiirka sheegay mudane ra-iisul wasaare waxaa jiro jid eeraboorkan quruxda badanaa la dhisay oo aad arkaysa siduu u qurxan yahay wixii kaloo dhimanna waa la dhammaystiri doonaa laakiin waxaa jira jid inta ka baxo eeraboorka tago oo toddoba kilomitira haddii jidkii uusan jirin eeraboorka kusoo degistiisa wax micno ahay samaynaysa male waxaan rabnaa marka dowladda federaalka oo ugu horreeyo mudane xasan cali khayr reer ra-iisul wasaaraha doonarka iyo safiirada inta nala joogo inaan ka codsanno inay nagala qayb qaataan dhismaha jidka isku xiraayo baraawe iyo eeraboorka annaga haddaan nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed aniga oo madaxweynihii ah waxaan ballan qaadaynaa oon bixinaynaa oon ku darsanaynaa dhismaha jidkan lacag laba boqol oo kun oo dollar ah dowladda koonfur galbeedaa bixinaysa inta kalena waxaan ka badanna waxaan ka rajaynaynaa dowladda federaalka waxaan kaloo ka rajaynaynaa doonarka kala joogo inay bixiyaan ayadana inta kale haddii ilaahay yidhaaho mudana ra-iisul wasaare waxaanu dadaalahaiyo waxaanu shaqo fiicana waxay noogu qabsoomeynay noogu suurtagaleen wada shaqaynta dhow aan la leenahay dowladda federaalka iyo international community inta mashaariic baraawa laga suugiyey ama koonfur galbeed laga suugiyey ama shabeellada hoose laga suugiyey ama dibu xorayna ama amni ah ama mashaariica waxay ku suurtagaleen wada shaqaynta wanaagsan iyo xiriirka wanaagsan oon la leenahay dowladda federaalka iyo international communitiga intaasay noogu suurtagaleen haddana waxaan rabnaa inaan sii adkayno insha allaahu inta dhimanna la dhammaystiro ugu dambayntii waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo cid allaa cid allaale iyo ciddii gacan ka geysatay dhismaha eeraboorkan ay ugu horreeyaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo ahaa abaabulkii iyo bilowgii iyo dhagaxdhiggii iyo asaas ku ahaa ninkii lahaa ah waxaan kaloo rabaa inaan inta uga mahad celiyo doonarkii lacagta ku bixiyey iyo safiirradaa nagala soo qayb galay uu ugu horreeyay safiirka e u waxaan kaloo rabaa inta inaan uga mahad celiyo saraakiishii ciidamada shacabka baraawe dadkii waktiga dheer soo geliyey intaba aad iyo aaday u mahadsan yihiin mudane ra-iisul wasaare kusoo dhowow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo usiina ku sugan magaaladaasi baraabe ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana ku qayb galay munaasabada lakadaha furaayay eelaboorka magaalada baraabe iyo weliba usiina ku hadalay muhiimada eelaboorkun iyolee bulshada soomaaliyeed usoona tilmaamay inuusan nagada doono marin faylan oo iyo wadaagi doonaan bulshada ka dhaqan gobolka shabeellada hoose gaar ahaan bulshada magaaladaasi baraabe caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya
dadka soomaaliyeed halkan isugu yimid marti iyo madaxba iyo walaalaheenna beesha caalamka nagala jooga safiirada kala duwan kulligiin marka hore waxaan leeyahay waa idin salaamay Ee, waxaan gaar ahaan u mahad celinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed madaxweyne cabdicaiis laftagare waxaan ugu hambalyaynayaa inuusan socon karin isagoon wadan kooxdiisa janaawkay markaa shaqada dalka laga hayo cabdicaiis ma hayo malaha kooxda janaawkay ahayd Ee, marka hore waxaan leeyahay ee, maantay waa maalin weyn oo taariikhi ah sababtu waxay tahay magaalada baraawe oo ah magaalo madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa bilaabatay astaanteedii dhabta ahayd oo ahayd inay magaalo madax noqoto ummadda soomaaliyeedna ay isugu keenta halkan reer koonfur galbeed gaar ahaan reer baraawe waxaan leeyahay hambalyo furitaanka ayroboorku marka waxa uu wax ka tari doonaa isu socodka dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan doorkii magaalo madaxda koonfur galbeedna maanta ayaa dhidibada loo aasay waxaan leeyahay eh, hambalyo reer baraawe arrinka labaad oo halkan aan rabo inaan ka sheego waxay tahay maadaama magaalo madaxdii koonfur galbeed baraawe aan joogno dowlad goboleedka koonfur galbeedna laga rabo magaalo madaxda inay ku shaqeeyaan yaan laga ogolaanin cabdicaiis iyo wasiiradiisu inay halkan ka laabtaan laga bilaabo saacaddan halkan waa meel taariikhi ah anigoo dhallin yar sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo sagaalkii markii aan rabay inaan nolol cusub bilaabo waa magaaladii aan ka bilaabay xaaji kamsiintii aan ka soo raacay kun iyo sideed boqo kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii bishii maarso shanteedii halkanaan ku imid kadibna halkanaan doon ka raacay laba usbuuc kadib waa mahadsantihiin martigelintii maalintaas iyo martigelinta maantaba reebaraa waa daatihiin xusuusteeda marka waxay tahay bulshadii qadiimkaay dalkii bilaayo baraawey baraawey ma nabad baa bulshadii barbaarkaay baarankii kucaaney baraawey baraawey ma nabad baa badweyntii hindiya iyo bilicdii ku caaney baana roomaha loo dhameeyay baraawey baraawey ma nabad baa bulshadii beeralaydaay baad iyo baxaariba kuwii beerayaayo baraawey baraawey ma nabad baa bulshadii geesiyaasho boqodiiska buuro baraawey baraawey ma nabad baa intaas waa abaalgudkii soo dhoweyntii siddeetan iyo sagaalkii iyo soo dhoweyntii maalmihii aan imid halkan waxaa la dhihi jiray waagii halkaan imid siddeetan iyo sagaalkii baraawe waa beled nabada berigii qofkii yimaado waa la baafinaa ilaa hee basarkiisa la ogaado waxaan aada ugu faraxsanahay marka meeshan waxa maanta ka muuqda oo aan rabo inaan qiyaaso ee, tusaale ahaan maalintii halkan aan imaanaynay oo aan dhagaxa dhigaynay waxaan ku nimid helicopter meel la maro ma lahayn dad badani ma aaminsanay in meeshana ay garoon noqon doonto diyaarado ka soo degaan laakiin si taas loo gaaro wiilal iyo gabdho soomaaliyeed iyo dadka walaalaheena oo amisom oo nala jooga oo cadowga difaacaya ayaa naftooda ku bixiyey waxaan leenahay inta ku dhimatay allaha u naxariisa naxariisto inta ku dhaawacdana ama dhaawac ku gaarana allaha cafiyo laakiin tusaale waxaa ah halkan waxaa lagu dhisay rabitaanka shacabka soomaaliya wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo la shaqaynta beesha caalamka laakiin waxaa lagu dhisay geesinimada shacabka reer koonfur galbeed iyo rabitaankooda iyadoo xabad lagu ridayo inay dhulkooda xoraysteen dhisteenna garoonkan waxay ka turjumaysaa horumarka ummadda soomaaliyeed dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu markay wada shaqeeyaan maaha keliya in garoon baraawo laga dhisaayo laakiin waxay ku dhowdahay koonfur galbeed iyadoo kaashanaysa dowladda federaalka iyo ciidamada geesiyaasha ee qalabka sida ee sharafta leh ee soomaaliyeed in dhammaan la xorayn rabo dhulkii shabeellada hoose inta dhimana waxaan rabnaa inaan dhammaystirno waxaan rabaa inaan qof walba oo qayb ka ahayd u mahad celiyo in garoonkan la suurtogeliyo waxaa kaloon rabaa inaan halkan hortiina ka ballan qaado in toddobada kilomitir oo isku xeraysa magaalada iyo garoonka inay dowladda federaalku idiin ballan qaadaysa in
eedan su'aal iidow jawaab unagu waa umuleeyo aada soo tabti malahine ha owlaada qeersheena usi eonka elfayle ada naasna masiyay tomay kuquudayd
iyadoo yeelaha dii warsadaase eed eed onagumay bahka quudiyaay aanada langorado nutra baby oo ulaadana fagan ee onagii lasiyoona naaskii aadis ina nuugile ada taawiyaas aana see haytiyeeda aana lambogi adduunka laku jeeladi aanada nutra baby mayna lataa one e two oo waana lanka taragali ulaada ina la siiye usi oo markaasay dhaladi libilood marki usi deera ilaa iyoonay halsan usi ku deerow maanamay bakiisamaase aanayooyinka langordow ankor furjaalag iyoonay furburuuga inti ku deeras yakiisamaase aana marbakiin ku gohaano caleelaha aanada nutra baby aadime ini owlaada lanka daago aman dheera ogaaday adoo hadda la ogaataba deersi bulshada nimci naruura nafaqidii owlaada nusqaan nhayne nunqudun lutra baby aana lamaga batay owlaada ka nafaqoobenga la heli lutra baby nadar shahaaton aana latoo eh arlaadon ayna may ka saarna ankafaayiday unuga aanada lambogi ee nutra baby one e two nafaqadii naaski aayowti to waan ku nusqaansanayne aanada nutra baby ku helay unuga ankaroono owlaada caanooyinka nutra baby one iyo two nutra baby mayba owlaadalanka taragalay ina la siiye markii use dhaladon ilaa iyoonay libilood libilood ilaa hal sana intaas ina la siiye aanalanka taragalayo aanada nutra baby waa nafaqo buutana ku helaya nutra baby mayba aanooyinka kala dheertaa unagee baraday haddana oo gotay anwaayi ma ahooliye olwaysken diyaaro ilaa iyoonay mayba kiisamaase ankor aanada langoradon yacni nutra baby markii one itugos hadhamaysad iyo mayba unaga lambalaaway ankor fur
barnaamijkan qaybasha hore iyo dhugunsudahaytana qiyaaray faarax cabdiraxmaan cabdi oo lankasow faarax kanaal oo ku mid ah baawureeda magaalada baydhabo iyo weliboos ku hadalay xaalada nololeed ee bulshada ka dhaqan magaaladan baydhabo islamarkaasna usu tilmaamay in iyo negative mid ku bedelan tii hore iyo haysadeen isaoona sheegay in culeysyo badan iyo hafood saareen bulshada ka dhaqan deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya waraysi unolweeldhani faarax kanaal iyo weliba soo kalan ku hadalay qaabkiiyoan isbedeli nolola bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ka dhaqan deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya ana faarax cabdiraxmaan cabdi yaleera maynanka noolaa baydhabo muddo oo intaas oo sano rooga mar hadal badan ah la marnay intaasba xili haytay xiliga isuga haatana walaha ku guduba xilli kale roogna bariyay wali nagadaasa mal oo geeka wali atilay ku hadalahayna marmay jartay oo familiya lahaa ana ida degana owlaad iskoolan bahaasa hana dugsan bahaw intaba qaba saas eta idda naftatayda biil oo madi hora qaadadaasi idimay tuguntaa beelkii horelay tugunta beelka hata walaageha nuska ameen magaban ho tumun dollar an idigeeka siyaay oo madi hore ana siyaay tumunkiiba ana belidka hakuwaay sidi dollar haddii ahela idi tumunkee tugunta todobaada dollar walgoreley walaun dhibkuma dhiimanle mayka kooy wal badan oo la su'aalay mayka kooy walaun sababay dadkii oo baadiyadii beerood oo deganaaya beledka ha galeen walwalba shacabkee kubadadii shaqana ma jarta wadanka mala ka shaqaysada oo shaqeeyow male walla aamow oo dad has la helow male hata dadka badanaaba hata beledkooba fiirada xamaraan bahaayan dadkii baadiyiku kooy beledka madii ohaayo waayan kii roogi walba barri kufaylaadase iyo isku leey laakiin haani kooy meele boosaajas haddii seeta aragaasa walba reer baadi ahay bahaayan reer magaal diyaarada ay la kore koley wala qabay lankibirdhibooda waxbaan soo raadinayaana arrintaasa jarta wala kale oo wadankuun yaala walbarashadan haddii fiirada haddii iskoolaad badana jara unaga tuma shan dollar iskoolka hoob laku qaadado billi aawka helaay madahora macalinkii hataa madareemahay naftisiitis tuma ishantiisa qaadadahay sheen hooy oo dhan walaagay sanagadeen walaa beec oo dadareera oo degawna ma'e biyo korontada intaba sacadilay waahaan agsheenti wal aragahay dhaqaalaha weelidka inkastoo hata iidan furfurumay oo kaalima shidaal gurya dhismadiyo haanga la aragahay lanlanga walaayaha keereen ogol hor dadka dhomba isla qabeen lan oo yarah walaayaha keeri shaqlaanta iyoonay iyo sababti iyoonay dadkii oo habadad markuun ana saasa erfadi sababto walaagay omeyli kubadadeen dadkii omeyli ha kubadadi leenqaba iyoonay wadanku madi hore hay-ado iyo walbadan oo shaqeeyay iyo jar ana nafti tirayto baawurkoo ka shaqaysada sarfey maayana dadka shaqada fiisiga helay hataa oo bili meelunwal ku suguday eraay mahayn sarfeyta baa waayo usugi hataa heer ana gada oo yadeeri sababtaasay gobati maayada madii usuga an walka helo maaba isku gadan diba an aamahay waa ma bari bari ku feelaada sekaroom maahina maahina ma ee walaan wal oo oo maqaadir ilaahay wa erame wal oo hebla sheendhaday dhibkun sheemay ana kam saamayo umale xaaladii jirto ana dareemo yeeda dadka tirada badan inta ku kooyan baadiya ku kooyan beero ano kadalaan ibra bi owl hor wala la sisiyay dadka unta kaara la ka dhiibe walaan la dhiibe la raay saasa ka wada kooy jaran madiidan baa ta beeroogi ballan aana weeldada kadalaan galay walaagayaal la baraday dadkii dhon inta ka aruuri dad geeka ha heray oo baadiyi dhambo walma ka herina erekor walaha ka herina wal oo yaru oo ana ankasa kor xaaladaas aan ursu dareeme may kale erfadi seelonku baha kor markaasi oo xaaladii horaanka nagad si xaaladii horaanka nagata inii horta naftatiida dadka inii oo badii hore zamaani hore dadka qur-aan akhriysada jaran cudurkoo hata inta lahaka sheegahay ma laha cuduru kan hata dhabaatadun yaal naftateedii haddii oo ulmaado fadheeto qur-aan la akhriysada oo geesgees lan akhriysada ama walawal ilaahay raxmada ee kor ha ku ridaaw dhibkum ilaahay dadku bii koro mee seellanku baha koro ma era koran sallanku baha koro in ilaahay la tuugo ilaahay la ku obsad kan kan kala walaaldi ee walsi maayna koojeerada ka jara leh biyo walaaji seemi ilaan saanan malayo saasaan malayo ana sida ay laata warkay walay kale oo su'aalo wal ku era maayna haanga mar haddii oo aad erti beeslaana jirto qofka kalse qofku walaasheegsiya kii wala qabo kii wala qabo yawa koo kala le weerdhide oo usumadaaso hamiinkayga iyona ama geeka hebelay owlaadis ama hebelay owlaadis saasa walla kasi dhiibay mahayna saa'ata lankun aqoontun aliya walaau mayku gobada kor lamba future je ee walaau usa gorodaw ko on gorona lijiye haa wadankana hata megilbu mishaqeeyahay dhalinyaro baagamundu iyo dhan wada dharaaranta gabir gabirto oo yaana madun ok ee meelo shaqa hal jeele eraw wujigi kii jeele amalika jeye galile walka shaqeeyahay megil dhalinyaro dhan mishaqeeyaas baagamundu derbiya fidhiyaan lanka fikire walwalba maskantiis walakana nagade seeweelaas berjo bajaajsin wadaang ma iska dhawaayana bahaloomay leere daroogo taraamadol iyoba isbitaalle hatuwaalinin meelo kii ririni fikirka isku baabi'e kaley laamago jaad ay weydiisoy walaasa aame dhalinyaro walma hayd gabirba suurudleen shaqada oo wadanka wala ku hela hayta hata xabad xabadaasa mago wala haku dhihi iyo wala ku aamahay wal kala jaramale baadiida kabadi iyo shaqooyinkii cusub adan haa saasaa aan ahaa sida ana iileetu lan kala fikrad kala koonu ku eh oo toosii kor wal araga kor laakiin aan walay aragtada ew
marka qofkii walbarashada awlaadanka jareen iyo xaaladda
wallaahi dhibo qaba oo beesadii hordhaan hela jareenoo ama meelahan ku dhiibay oo la waay caqabad weyn aad furun maayda macalinka naftitiisa ini daruustuusu qorowka daro naftitiisa xisaabtama lan walbaradii bua wadanku walaha gala jari inta walaa ku roonay xaaladda hobsa nagati geeka unagi tuma ishan laku qaaday awdii todobaad dollar leh hadii laku qaada baramadii oo wal la helo okay wadanka isfurfuro wal la helo wala dhiibo fadino yaa era fadin korontada tan ee aragaasa naftatiidii wadankun dhonga ee dhonka wada jarta buriga bilahooba dhammaata aawkii sida iskoolka le soddon doolara sheenti hob iyana naftatiidii wadanka bobolka qobada ay tahay nusko dadkan reebta oo mar horba faa'iido badan helay haddana faa'iidada walka darto ku reebto dadku walku dhinta biyo saasoo kalow tubado aarile isku furno may ku bilaawadaasee laga leeyaa kowd horeb lakiin ku bilaaway madilanka lama doolar la eta todoba doolara laku qaaday may ka dhajara meele shan lama doolar lay sheeniya todoba doolar hooba oo lamaadii isu sheeni laylaku qaada madii oo wadanka qabuub ee wal kasta la helo meel kasta wal baagamuundaaba ilaahay hijayla ka helo iyo dhan wada shaqeeyo galaan haddii iddi naftatiida geeka tumun unag roogda afaray haddii ku shaqayta lina hataa waa walka qanacay laakiin tumunkiiba ma shaqeeyaan dhibkaasa jara shirkado korontada biyo may baaqandirey iniyo qiimo dhimisu biyaan sanadkii waa walha dhaafay sanadka kale kan naftatidiisa hatalay bisadirooga kuleel maarsi laka jar ini naftatayda marxawada dadka isticmaalaan kuleel ahaay gabooba fadaayan waran oo dami walkarkare lanka miiliba daacunka kadhiya haddii isu kuleelkaasba kadhi may lafadayd biluu maarsa iyo wali ku bilaawada oo roobka laku deerow ini hataa qiimo dhimisa usubayaan gurigii labaatan doolar haay tuman layla ku qaada beesada haana soo bilaha kuu soo baqiya amagoo eh iyaba dad anfacaas shaqaalana wal kusii koran shidaalna isku ku dhiibi koran tan aan farafadiyo iskoolaadkana macalimiinta in sheega ini biridka beesa injarna bilahooba iskoolka liira saddex bilood iskoolka lihiriyaa afartan shan doolar onogaha maraysay macalinkii wal kale unan hayna male iyo qaaday hoo kale imtixaanka jawaabtiis mal sheega waa laka leeyay iyo naftatayda ini sadiidaas bilood wala dhaafo maalinkan iphone laakiin shan shan doolarba halkuu qaada walaa usu ka rogi karo usuna sadadka kale oo kale laynagadaan afaday ana sida ana ilaato biyo saas oo kale inib walaan xillibba xillijo laka feeri laka beesgaray maayna korkilay idiyana haysata korontada iyo biyo iyo macalinkana ini korkaasley in roogne iyoona hadeegaan afade iyoona wallay sheegadaan walaa saan waay walani bahaay ogaaw antaba ogaaw iyo eraayan walayoo sheegadaayan yow iyo kumidayin kuley lan oo walaaga isu baradi ha ku dhin leerin dhibajar lanka hobada walbarta walaada barta iyo fade hobada ku reebatera cabaarkoo la jiitamo laakiin waanu aragtidaanu lan ilamid ee jar lan oo fikri durunga jar lan walba ina noo qaadne sida oo suulsaarka oo kale la helninka weelow erawn hata wala isku arage badanaaba
gaaf gaaf gaaf media gaaf gaaf gaaf shirkada daawacadda gaaf media gambaleel iskool oo ku dhaweeraba arday guusdambeedka ku koode nankii daabaca gaaf media kulukooyana goosdambeedka ku koode daawacad guuliye guntiya lindeerana shirkada kagaraada goyti gaaf media garaasii doogahaabo garab ku weeldhoy gunta haatoy shirkada daawacadda ee gaaf media garaar garaar i garaawma leh boorarkii istiikarada laa ku garbiisadaw goobka shirkado daawacadda ee gaaf media gu'ideer gaaf media weligalii weliguddi walla gaardhakowma leh shirkada daawacadda ee gaaf media daabacadda heb e design door eh shaqaale khibrad i aqoon leh garaad sholandeerana meeliyo ku howlgalaayango shirkada daawacadda ee gaaf media
sarfaska ama shaqooyinkiyada qobadaasa gaaf media maybwa graphic design logo design writing bodies not bodies printing binding car breading gaaf media walaya hasaara soyba ku mid aha 3d signbodies billboards falaagis t-shirt and cabis roll up light boxes business cards id cards stambis brochures and booklets certificates invitation cards stickers and etc shirkada daabacadda ee gaaf media mayba kiyaala markii ada mooda sharaama shantaraal intiad andeera dahabshiil galantaa midig fiiri mayba markiiba aragaase boorka qoran gaaf media wali faahfaahintaas dheer kulahariir kooroshale ewerli hal lama afartii sede konton soddoni kow ama koorto kale ewerli hal sagaal toddobaatii kow afartan tumic seda ama gmailka gaaf media zero two at gmail dot com haddaba bulshooy balanteeng maybua gaaf gaaf haddaba daawacaddana gaaf media daawacaddana
weli barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertan xaaladda dadka ku nool xeryaalka bogtaale ee magaalada baydhabo iyo la ku deeriyahay kureed markii afoo saartay biyaraan zaa'id daran waryahan muxudiin xasan maxamed xusni iyo weliba warbixinta hadaa dareertan ku hadali doonay saameynta kuweeldhitay biyaraanta dadka ka dhaqan xeryaalka bogtaale ee magaalada baydhabo allah waa raadka jiilaalka lagu guda jiro halkana waad u jeedaan waa mid ka mid ah xerooyinka barakacayaasha magaalada baydhabo ee biyaha laga dhaansado halkan maalin kasta waxaa yimaada ilaa shan booyeed oo biyo ah halkan bay ku shibaan oo aad u jeedaan kadibna dad kale oo barakacayaasha ka mid ah ee xerooyin kale ka yimid oo xaaladda jiilaalka saamaysay ee biyaraanta ayaa halkan biyo ka dhaansada wasaaradda biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo qaar ka mid ah heedaha iskaashanaya ayaa hawshan ka shaqeeyey laakiin xero kasta oo barakacyaasha ka mid ah sidan ma ahan waa qaar ka mid ah maamulka xeradan wuxuu ii sheegay in ilaa laba kun dad lagu qiyaasay halkan ay culays ku yihiin oo ay saaran yihiin oo biyo ay ka dhaansadaan tani waxay ku tusaysaa in badankooda xerooyinka barakacyaasha xaalad daran oo biilaana ay ka jirto waxaan waraysan doonnaa mid ka mid a hooyooyinka oo meel fog ka timid oo halkan biyo ka dhaansanaysa inta biyo aroordan kohay mamanay mad maalam alay uddoos noo dheere biyo aroor antan kohayn qaam kanuun kaas way koban dheer wan way biyadan intalay saarinyiin baraabta inun taa degni dhatun biimar malnin saar qaam kulay ku aroordohay biyo dhibaatan qabni hay-adda sharaftale may ku odsodaana ni biyo kaamkana ninsheento biyo nin kordhiid way ku odsadaan marka geeki meejar meejirgan inta ku dhamayas goortii todoba jirkaan ka dhaansade
marka markasta waa helay marka kokobaayas kokohelaas kokobaayaso haa marka beesik shibidaasana beesilismu gaado maya beesima nooko gaaroo walino kafaydan beesima noo gaadoya qorna malniyon un oo bilaangalina iskalaafo qorna ma nogel maa bahana dhaha galaaw haa marka feelka lingalaw ku waran feelka lingalaw intii oonay jirsaaras musukulaataseeda feelka feela feel lingalo فاركنا وان ترتيبه كبوسي دانو انت اللي كداي عمل الا وقت سدد قاعده ظهور قصي اه
سدد كم بدين سدد كم بدين سدد كم يرين ساعه ليلك شال اورده صدما سيلن شلف الضاي ما هي اصل فد ما هي جدي فد الناس دي من شرط عارون ان شرط الصلاه كانت تاد بينا من جري سين قطدان
inkastoo magaalada baydhabo ay ka howlgalaan tobaneeyo hay-adaha haddana si dhab ah xerooyinka uma caawiyaan taas waxay tusaale ku tahay dulsaarka iyo dhibaatada biyola'aanta ka jirta xerooyinkan oo aad arkaysaan anoo ibraahim bishaar isaage may ku warramaane kaamka eesuutul rawaa degegne dhabaata oo lix bilood todoba bilood hadda marahayn biyo iyo baad walbana un haysana caafimaad an haysana mas-uul an haysana daryeel an haysana cayaalka banaanada ka bahayaan shuban biyoodka isku jira nadaafad xumada isku jirta daawola-aanta isku jirta biyo walla araaw dadka xiraabta islaantifeelka galli uu ku shansa ah miinami koyti dhibaato oo biyo eewana haysata dhibaato oo baadla-aan eana haysata meel oo un hadigeeka inlaaba maano reedeena ma jirta dadka kii baardheer ku kooy kii eesow ku kooy kii kulmaan ku kooy kii diinsar ku kooy deedana kii saakow ku kooy deedana shalfiga ku kooy dhibaatadaas antanay haysata biyo balante haamog barshe barshe waayalu inta qabta la madgari agar ka dhiyaasi madgari meel ka dhiyaasi boona ma qabto tal ma galaasay baadla inta kaas tal ba galaas si halka saaraba mabto haminka saahoydas dabaa idan qabna
marka dhibaatadaas marka ama daranta dhibaatadaas si roobka intaan degni bacdiga lawan nin qabadi oo biina sii masbaad nasiib ma leh afar boqol shan bilood ma rohan
waqtiga jiilaalka marka ma daranta jiilaalka may kala dareentay ma banaanada masuul male intaa ka baxaan anigeeda aniga sintirigi guryaalka kale rusin aniga sintirigi dhamaayas hool ma leh waa kaa soo dhafkaasaa jire
iniga nololana koran dhigi nololaha banaante toqormo guraas toqodan foofas tobaade garaas belta toqsad ka bahas mantan bisa sama dalka bahas manguri isim galang oo baade hashin jar male darbale hasara sa ur darbal male
soodaal keetin may may goday un odaa kan may godo ana waa taasimu bi abla jami'an quraan kala akhran wa kan muhammad mana shaqay korno shamida magas korno eediyadiyaan mahadsanyo muxudiin xusni weli barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana qiyaaray dowladda federaalk soomaaliya weliba ku hadalay sidanka diyaar garoobin ku horseedowga cudurka coronafirus oo adduunweynaha dhan saameeyay maalmugin dambweyne magaalada muqdisho weliba ku dareeray kulamo lanku hadalaaya sidii lanka horseedi lahay cudurkan saameeya adduunweynaha ee coronafirus iyana wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo amarka biidi in la baaro dadka hagalahay gudaha dalka soomaaliya ee ku kooyeen dalka banaashay haddaba wasiir ku-xig hoggaanka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya oo geega warbaahinta la hadalaya weliba huse ku hadalay qaabka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya iyanka diyaar garowday ka horseedowga cudurkan firuska ee coronafirus ee adduunweynaha dhan saameynta ku weeladay cudurkani waa cudur adduunkao dhan weerar ku ah ilaa iyo boqol wadan baaba la sheegaya hadda inuu kor u dhaafayo tiraduna way badanaysaa afrikana wadamo badanoo hadda aan run ahaantii waqooyiga africa ay u badan yihiin walaalaheena ayaa la sheegay xaalada inay jiraan wasaaradda caafimaadka soomaaliya mandatekeeda waxa weyaan inay ilaaliso caafimaadka guud ee ummadda soomaaliyeed mar alla oo arrintani la sheegay madaxdii ugu sarraysay wadanka ra-iisul wasaaraha ay madaxweynuhu ugu horeeyaan waxay isugu yeereen si wasaaradaha ay khusayso arrintan oo ay wasaaradda caafimaadku ay hormuud ka tahay guddigaas loo magacaabay sida ugu dhaqsiyaha badanna in waxyaalihii lagaga qaban karay iyo meelaha hawshani laga abbaarayo ay ka abbaaraan wasaaradda caafimaadka isla markii way howlgashay meelihii entry pointiga ayaanu annaga taargetkeena uu yahay meelaha diyaaraduhu noogu imanayaan marka ereboorka iyo ereboorada kale wadanka ee dibadaha ay diyaaraduhu ugu yimaadaan waxaa noogu diyaar ah howlwadeenno caafimaad oo arrintani la falgala mar alle markii ay xaaladdu maxaan dhahdaa xaaladuhu meelaha ay ka iman karaan cudurkani horta inaan aada u wada fahamno oo dadkana aada looga wacyigeliyaa loo baahan yahay cudurkani wadamo badan oo annaga oo kale iyo kuwa naga horumarsanba ilaa iyo hadda qalabkii ma haystaan oo isla mar aantaa meesha lagu ogaanayay cudurkani wuu ku cusub yahay adduunka qaabka iyo waxa loo baaran laakiin waxaa jira calaamado lagu garan karo cudurkan iyo cuduro kale oo isjabahaba qofku uu qabi karo waxaa ka mid ah jir kuleelka qofka baniaadanka mise maxaan dhahday temperaturekiisa oo iyo maxaan dhahday qaabka uu maxaan dhahday hergabkoo kale ayuu ayuu leeyahay calaamada noocaas uu leeyahay marka waxa ugu weyn aan samaynayna waxay tahay mar alle markii uu yimaado qofka waddanka soo gelaya waan baarnaa si aan u ogaano temperaturekiisii meel uu marayo taasoo annaga markaa digniinna siinaysa in howlaha kale loo baahan yahay wasaaraddu inay ka gudato qofka noocaasa oo waxyaalaha adduunka jiro annagoo eegayna iyo meeluhu ka yimaada iyo iyo maxaan adahay safarka meeluu soo maray iyo intuba annagoo eegaynaa marka waxaan samaynaa baaritaan dheer oo arrintaasi ku saabsan laakiin marka hore waxa keliyo ilaa hadda aan ku ogaan karno waxay tahay waa kadibna dad badan iyo wadamo badanoo dee aan aad iyo aad isaga kaashan arrimaha caafimaadka ayaa diyaar noola ah laakiin weli qalabkii lagu baari lahaa waddanka dhexdiisa ma yahay walaal waxaa weyn horta sidaad la socotid wasaaradda caafimaadka oo sidaan kuu sheegay isla markiiba way la falgashay arrintani idadka ilaa uu noogu soo istaagaya mise beeshanka mise qofkan xanuunsan ilaa uu noogu imaanaya maynaan sugin eeraboorada waxaanu dhignay dad dhaqaatiir arrimahani la falgala isla mar ahaantaasna sameeya wixii loo baahdo iyadoo la daba raacayo meeluhuu soo maray iyo qofkii marka hadday dhacdo in eeraboorka uu kasoo degto qof meelahaasi soo maray simtamkiina uu qabo de wixii annaga noogu aadanaa oo diyaargarowgeenna ayaanu qaybtay allahu tacaala ilaahay nama tusiyo laakiin markii ay xaaladda noocaasi ay tahay ilaa laga ogaanayo xaaladda xaqiiqda ah iyo qofkaasi waxaa haya ayadoo ayanay keliya conclusionka uusan noqonaynin aanan dhehaynin coronavirus buu qabaa laakiin mar haddii lagu arko calaamadihii meelaan ku hayno horta sida horeyba aan u sheegnay wasaaraddana ay mowqifkeedu u cadyahay wadamada dhibaatooyinka laga sheegay dadkii ka imanaya waxaanu kowdii procedure wax la raacaa jira inta badanna waxaan kula talinaa inta dhibaatadani ay jirto in aan wadanka diyaaradaha ayan soo qaadin qofka noocaas oo kale ah laakiin mar hadday dhacdo siday ahaataba qof meesh- meel- meelaha wax lagu sheegay ka yimaada annagu waxa noogu horreeya aan qabanayna waa proceduredan haddaa sheegnay haddii ay jiraan waxyaalihii lagu ogaanayo xitaa haddii ayan jirin ee waxa weeyaan waxaan il gaarba aan ku fiirinaynaa ee maxaan radahay t- waxyaalo badan oo aan aan aan ku talin karno iyo waxyaalo badan oo markaa meesha noogu diyaar ah oo qofkaasi xaaladiisa lagu si xaaladaasi ilaah hadduu yidhahdo iyadoo tafaasirsan mar dhow ayaa laydinla wadaagi doonaa ilaah hadduu yidhaahdo dadkii goobaha noo joogay ayaa ka shaqaynaya ee siday wax u dhaceen oo tafaasirsanna wasaaradda way ka hadlaysaa mar dhow ilaah hadduu yidhaahdo aan ku yara saxa marar badan wax dhacay ma jiraan laakiin xaqiiqda jirtaan kuu sheegaya mas-uuliyiinta soomaaliyeed iyo muwaadiniinta soomaaliyeedba way u siman yihiin cudurka qofna cudurka kama maxaan dhadahay si gaara uma taargad gareeyo marka waxay ila tahay mas-uuliyiinta soomaaliyeed dhammaantood min madaxweyne ilaa iyo golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha ugu horeeyaba intuba waxa ugu weyn ee ay ka fekerayaan waxa weeyaan sidii dawaajibaadka dadka muwaadiniinta soomaaliyeed ee annaga dhinacooda noogu aadan aan u gudan lahayn annagana aan u noqon lahayn ee maxaan dhadahay dad lagu daydo tusaale u noqda maxaan idhaahdaa ee ee dadkaas soo laabanaya mana ila ahan ilaa iyo hadda in ay arrin noocaas oo hadday dhacday ay jirtana waxaan u malaynayaa oo kale isfaham dari iyo inay ahayd ilaahay hadduu yidhaahdana nin mas-uul ah inuu waxaayoo kale ku dhaqmana ma rajaynaya insha Allah. horta midda koowaad isbitaallada hadda dowladda gacanteeda kusoo laabteen intuba annaga ee agabkooda waan u buuxinaa oo ay ka mid yihiin isbitaalka banaadir oo hooyadii dhallaanka isbitaalka damartini sidoo kale iyo isbitaallada kale de waaba taqaanaa isbitaalka weyne dictor howlihiisa iyo walaalaheena turkiga aad nooga caawiya inta badanna isbitaalladaha kale sida hadda maalmahan dambena aad ka warhaysay aad iyo aad ayaan ugu dadaalnaa baahiyaha gaarka meelaha markay ka yimaadaan in wasaaradda caafimaadka daawooyinka iyo agabyada ay hayso ay ku caawin karto sida maandayd aan u leenahay oon ummadda soomaaliyeed meel walba je- xureyn ayaa ka socota gobolka shabeellaha hoose oo kale dhibaatooyin badan baa dhacay maalin dhaweyd haddaad aragteen isbitaalka isbitaallada ka mid ahoo ururadii caawinayey ayaanu qayladhaan nooga timid sidaasoo kale markay dhacdana waana caawinaa isbitaallada noocaas oo kale ah isbitaalladana guud ahaan meel walba wadanka gudihiisa ku yaal baahidooda way noo soo gudbiyaan haddiiba ay jirto weyan laakiin inta ka horreysa baahida m- hadeeraaba howlihii wayba socdaanba waxa oo aan dhihi karno ay wasaaradaha ugu soo laa brograam walba howlihiisa iyo hay-adaha wada ayaa ka daba shaqeeya
warshada sbuunyada shaakir shoobla shoobla haashinew sidee u maymay waa digeeka shukriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gordaayo wed alo hadda shukri shabdhuuri ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga shinew shaakirtana ma eta shaakir waybwa warshada isbuunyadan ka tagida fayla soomaali
olo hoosaas adaaba shukri isbuunyada shaakir shakalaan shakalaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharafti itayadiyo leyin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hindurma shahaad anhayna iyo isbuunyo shabshal bana anhayna shakalaan meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaalsha wayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirmagoone anka kadanto isku fiiri farmadoobaga ini shaakir eye ileen bershooba shiila waxaa koobiyahay siday orjinaal farmadoobaga anka see warshada isbuunyada ee shaakir okiyaala magaalada baydhabo dhinaga bakiin gobob haan haka horjeedka warshada hashay fiska koowaad oo warshada isbuunyada shaakir iyo ee kaleeto gudaha magaalada baydhabo yamayba usakiyaale bartamaaga suuqa qudaarta xafiiska lamaadna mayba usakiyaale boostaajyada shabeelow bartamaashe am walaay faahfaahintaas dheer kula xiriir teleefon nambarada shale eberli hal tumi kow tumi kow boqol soddon iyo soddon eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol soddon ili ama teleefankan ka dambeeya oo eh eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol afartan ikow warshada isbuunyada shaakir shaakir
guud ahaan akhyaari barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulaah siinsaare inta siinkula dareer si ay dhinacsanaadana gacan weyn ku jeysadii cabdinaasir axmed meyo weliba dhammaantana siinka ugu tabaane hamiin faylan amaana